أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al-andulus saaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bokool in ka badan afartan ruux ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday shil tarin oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee kuwa jira gumeysiga xabashida etoobiya maktabka daawada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowro tasxiixa u furay mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka show ee wilaayadaas in ka badan toban kun oo qof ayaa ka faa'iidaystay dacwatu aryaaf wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ka hirgelisay deegaano ka tirsan wilaayadaas sidoo kale warkeena subax waxaa ku maqli doontaan warbixin ku aadan cudurka kansarka iyo calaamadaha lagu gartaa waa subaxnimo arbaca taariikhna ay ku beegan tahay soddonka bisha rabiicu thaani sanadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bokool ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada bokool waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus dhawaaqa rasaasta dagaalka ayaa si aada looga maqlay deegaana ka fog degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bokool in ka badan afartan ruux ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday shil tarin oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashida etoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay shil tareen kaasi oo saacadii lasoo dhaafay ku rogmaday gudaha magaalada shiniile ee xarunta gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya shilkan waxa uu si gaar ah uga dhacay goob tareenka laga raaco oo ku taalla magaalada shiniile sidaa ay soo wariyeen dad goobjoogayaal ah si rasmi ah looma ogaa sababta keentay shilka balse goobjoogayaal ayaa sheegay in tareenku ahaa mid duug ah oo sanado badan lagu shaqaysanayey ilawareedyo deegaanka ayaa soo sheegay in shilkan ay ku dhinteen ugu yaraan afar iyo toban qof oo isugu jira shaqaale iyo dad rakaab ah oo soomaali u badan halkaas sidoo kale ay ku dhaawacmeen sagaal iyo labaatan kale wararka qaar ayaana sheegaya in dhaawacyadu ay intaa ka badan yihiin tareenka ayaa shilka galay abbaaree labadii saac fiidnimo ee habeenkii talaadada waxauna siday dad rakaab ah iyo badeeco kala duwan burbur xoog leh ayaa soo gaaray sida laga dheehan karo sawiro lagu faafiyey baraha bulshada tareenka shilka galay ayaa kasoo baxay magaalada dawanleh ee ku taalla xuduud beenaadka u dhexeeya soomaali galbeed iyo jabuuti waxauna kusii jeeday dhanka magaalada diridhabe goobjoogayaal ku sugan goobta shilku ka dhacay oo warbaahinta la hadlay xilligii uu socday gurmudka ayaa sheegay in sababta shilka keentay ay tahay badeecadaha saarnaa tareenka oo aada uga badnaa xadigii loogu talagalay dhibaatadu jirta waxaa weeye tareenka oo la dhaafiyey tankii maarta loogu talagalay culays weyno ziyaadaha haddana waxaa sii dhacda dayactir la-aan mashiinada ka tirsan tareenkan waa laga guuro marka waxaa weeye imika intan waxaa maarta dirraba ilaa iyo dawanle iyuu tagaa meel kalma tego haas yar uma baxo waa la iska wala garanaya gaadhigu xalayto xalaytona laba goor buu soo kala laamay markii koowaad wuu geeyey markii labaad qaybtii labaad u qaaday weyn wax imika dhibaato ka dhacday ee rugmatay tankiisu aad u cuslaa darteed wuxuu sameeyey xawlii ku soo goay baalka marka mashiinkan imka imka gaarigan ka rogtooda waa gaadhigii shalay toona maarata kolkuu dhexda ku cadilmay ee taayarkuu la dhacay soo sameeyey weeyaan kolkaa mashiinkii halkan jooga oo nin makaanigana ahaa kontiteerna ahaa ku dhintay xalaytooda waayo mashiinka isagoo ku jira iyuu ku dhacay gaadhiga kolkaa sidii ku dhintay waa mid aad iyo aad u xun waana kii khatarta ah ma dhicin xalay buu dhacay labadii waa shir argagaxle waa shir oo laga naxa weeyaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waan ka tiraanyaysannahay intii dadka ka dhintayna allah ka gargaaro intii dhimatayna allah u naxariisto saddex iyo toban baa la sheegayaa inay ka badan tahayna waa suurtagal dhaawacana hadda siddeed iyo labaatan buu marayaabaa layidhi ugu dambayn wuxuu ku jiifo iyo wax halkan ku dhex jirana dee rabbigaa og cidigaadhiga raashinkaa weli kama dhaadhicin ee lama oga furgaanadaa wax ku jira halkaasna furgoon baa jiifa ilaa hadda saacaddu labaiyo tobankii bay cagacagaynaysaa labadii ilaa labaiyo tobankii saacaddaas raashin lama dejin cid uu ku jiifana la garan kari maayo weliya haddan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya ayaa ka mid ah gobollada ay ka dhacaan shilalka ugu culus ee sababa khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani maktabka dacwada ulaasa amniga ee hiiraan ayaa dowladda saxiixa u furay mucalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka show ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad munaasabaddan oo hayd masiix heersaraa loo saagaasmay islamarkaana ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayadda hiiraan culimowdiin nuqabo iyo marti sharaf kala duwan laguna furayay dowlad tasxiix oo soconaysa muddo lix bilood ah iyadoona loo qabtay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaanka show oo iskugu jira rag iyo haween muddada bilooyinka dowladda ay socon doonta ayay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka deegaanka show ku baran doonaan tasiixa qur-aanka kariimka iyo nudqigiisa waxayna macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanka show u mahad celiyeen maktabka dacwada wilaayada hiiraan ee dowladda u furay macallimiintii ragga aheeday ama macallimiintii dumarka aheeday ee muxaafadada degmada jalalabsi gaar ahaan shawcaano oo ilaahi subxaana wa tacaala codsigoodii iyo mataqaanaa dadaalkoodii iyo sabarkoodii ilaahi subxaana wa tacaala ku siiyey maantaannaha iyo halqadan haddaan ugu fadhino halkan alxamdu lilah uma alxamdu lilah farxadda inama la soo koobi karo iyo mataqaanaa dafcadii naga horraysay ee gobolka hiiraan aheeday buqa qablo tii labaadne shawcaana ay tahay taasna ay ka koobneedi laba fadli dheeraad iyo sabar aan sabarnin aaweed iyo mataqaana noola gartay walaayada gobolka hiiraan ay noo garatay inaa ardaydahay inay qur-aanka dhamayso madaarista qayb ka mid ah lagu soo daro macalimiinta halkan lagu faa'iidaynaayo oo ah rag iyo dumar maanta farxadda ma la soo koobi karo maanta arrintaana gaar ahaan macalimiinta waxay siiba badan tahay mahadnaq ilaahi subxaana watacaala aanu mahadnaqayno mahadsannahay dadkii barnaamijkan soo shaqeeyey iyo hore socodkan oo waxa waaye ilaah ilaahi subxaana watacaala kitaabkiisa oo loo socdinaya dadkii kasoo shaqeeyey oo isana waa mahadsantihin liira yaa waxayna uu siiba badan yahay waxaa jira rabitaan badan iyo wax badan aan sugeynay barnaamijkan ayaa jira taariikho badanaa micnaha waxawaaye aad ka wareegtay markii arrintan aan aad u niyeysan waqtiyo badanaana soo maray waa walaayada ayaan la kulannay waxaan rabnaa barnaamij tasxiixa in noola raadiy idinka maamulka islaamiga ahaa gobolka mas-uulidiisa dhika ay saaran tahay bal waxawaa barnaamijkaasaan rabnaa hadda kahor codkaan daysanin dhowr sano kahor muddo kadib waxaa soo baxday in tasxiixi iyo horasocodkii in carabka hore loo socdiye tajiidkii ummadda laga saxa ayaa timida gobolka koobay bugwa ayay ka bilaabatay waaliga wilaayadda islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo kelimad ka jeediyey munaasabadii lagu furayay tasiixa qur-aanka kariimka ayaa si weyn oola dardaarmay macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka deegaanka show iyo macalimiinta bixinaya tasxiixa qur-aanka agteenna waa ku wen yahay tacliimintiisa iyo weynayntiisana iyo jacaylka aan u qabno waxaa tusaale ugu filan ayadoo ay dhiman tahay ikhtitaamkii iyo gunaanadkii wakhti kadib in furitaanka xafladda noocaan aan u qabanno waa weynaynta aan weynaynayna kalaamka allah subxaana wa tacaala waayo qur-aanku waa nolosha dadka muslimiinta ah waa sharafa dadka muslimiinta ah waa kan isaga aan u noolnahay dartii oo aan u dhimanayno oo aan waa kaan difaacayno nafteenna iyo maalkeenna ku bixinayno sharafteenana waxay ku jirtaa dhexdiisa asagoo aan ka amar qaadanna ayay danteenna ku jirtaa waxa uu naga reebaya aan ka harno waxa uu na farayana aan fartoonno barashadiisa iyo ku dhaqankiisa labadaba waa wax weyn oo ilaahay uu nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala marka qur-aanka ilaahay waa mudan yahay inaan weynayno xalaqada haddaan u fadhinno daraasada waxay soconaysaa lix bilood wakhtigaa yar in laga faa'iideeyo oo ummadda looga faa'iideeyo waa arrin muhim ah oo aysan waxba dayacmin sidaa darteed waxaan u dardaarmayaa mucallimka noqonaya midka saxaya ee ama tasxiixinaya nuqiga qur'aanka adoo ajar xisaabsanaya oo aan cidno waxba ka rabin sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu baray oo dhabka ahayd adba dad baa juhuud iyo dadaal kugu soo bixiyey in dadka walaalaha oo muslimiinta ah aad ku iskaanisid wixii ay doonayeen oo usoo jamceen sida arkaysid waxa ay ka kooban yihiin dadkan hadda meesha fadhiya oo mucalimiinta saddex qaybood qayb waa qaybta ragga ahayd oo mucalimiinta ahay oo madaarista qur-aanka dhigayey qaybuna waa gabdhihii daaciyaadka ahaa oo aad u tiro badan oo aad arkaysid qaybuna waa tulaab mukhtadafaad ah ama ardaydii madaarista qur-aanka dhiganaysay oo dugsi walba qayb laga soo qaaday ujeeddada waxaa weeye in la armo in macallin dambe lasoo safriyo in degmo walba iyo deegaan walba isagoo isku filnaado oo maanta ka dambow aanna u baahan in degma degma ay u safarto waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala xalaqada noocaan inay mustaqbal noqoto sida haddaba idin muuqato oo maanta ay furmaysa dufcadeedii labaad degmo kasta oo wilaayada islaamiga hiiraan ka mid yihiin ay ka qabsoonto hadduu rabbi idmo subxaana wa tacaala macalinka marka waxaan leeyahay ilaahayna ka ajir xisaabso waktigaaga ku bixi gacmahaaga iyo gowsahaaga isugu gee dadka walaalaha ah inaad u faa'iidayso waxaan sidoo kale u dardaarmayaa ardayda kala duwan oo asnaaftu hadda aan sheegay si jiddiyo leh oo dhab ah macalinkiinna u xurmeeya waxa uu idiin dhigaya ama uu idiin sheegayana si dhaba u qaata dadaalkiinna bixiya wakhtiga yaroo kooban ka faa'iidaysta maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa dowladda saxiixa u qabtay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada boqa qable iyadoona maktabka muddooyinka dambe uu sii laba jibaaraya juhdiga uu gelinayo madaarista qur-aanka kariimka ee degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan jazaaka allahu khayran walaalka cazaam in ka badan toban kun oo qof ayaa ka faa'iidaystay dacwatu aryaaf ilasaamiga ee jubbada hoose ay ka hirgelisay deegaano ka tirsan wilaayadaas walaalkan cabdiwahaab maxamed bukhaari ee warbixintaasi ku cibaadaysanaya ma dhammaanayse waa sii soconaysaa meel kuma ekaanaysee waa waalida wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo xiraya xamlo dacwatul aryaaf ah taas oo muddo bilah ka socotay deegaano hoos yimaada saddexda degmo ee kale ah kismaayo afmadow dhoobley iyo degmada xagar qudheeda munaasabadan oo ka dhacday deegaanka weelmaaro ee duleedka degmada afmadow waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada iyo qaar ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah waxaana munaasabadda lagu soo bandhigay faa'iidada laga helay xamlada iyo tirada guud ee ka faa'iidaystayaasha oo la sheegay inay ahaayeen toban kun lix boqol iyo konton ruux kuwaas oo rag iyo dumar isugu jira waana kan mid ka mid ah raggii ducaadda ahaa oo xafladda ka sheegaya hawshii ay soo qabteen iyo natiijada ka dhalatay halaqaadkii wadartooda guud waxay gaaraysay labaatan iyo kow muxaadaraadkii guud oo laga jeediyey afarta degma waxay gaarayaan ayagan boqol iyo toddoba aflaamta jihaadiga ah oo laga daawaday afarta degma waxay gaarayaan toban dacwo shaarayga laga dhigay afarta degma waxay gaarayaan siddeed tashkiil fardiga afarta dembe waxay gaarayaan saddex ciyaadatul mariidka dadka xanuunsanoo lasoo booqda oo afarta degma waxay gaarayaan shan iyo toban daa'ibiinta loo lanqilay shahaadada waxay gaarayeen saddexay gaarayeen cadadulmustafiidiin walmustafiidaat afarta degmo markaas ku darnay waxay noqdeen toban kun lix boqol iyo konton qofood ay noqdeen allaahu akbar intaasi kadib sheekh cabdiwaaxid muudey iyo sheekh cabdulaahi raabi ayaa kelimaad dardaaran ah u jeediyey raggii ducaadda ahaa ee ka soo shaqeeyey xamladii dacwatul aryaafka ahayd ee muddada bisha ahayd ka socotay qaybo ka mid ah wilaayada jubbada hoose maantana waxa way waxaa socda annagu haddaan dacwo wadno oo xaq ah ducaad kaloo ayagana baadilka waddaha jirto leylan wanahaan ayagana ma nastaan annagana waxaa la rabaa marka inaanu nasanin oo shaqadii halkii aan ka sii wadno haddaan hadda mid ka baxna haddana mid kale wa idaa faraqta fansab wa ilaa rabbikaa farqab ilaa tanaan ka bax waa iska furiisanayaan ma jirto tu kalaa haddanaad geli runtii dhallinyaroy annagu waa idinka waaweyna dalkii iyo dadkii aanilaahay inagu beeray waa lagu soo duulay gaaladu waxaa ciwaan u ah attajfiif fii manaabici tadayun meel kastoy diini ka imanayso oy diini ka soo carfayso oy diini ka iman karto in shamiita la mariyo gaalada asalkaasaa u ah ugu dambayn waxaa xafladda soo xidhay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis waa akhiiran warkay waxaan ku soo gebagabaynayaa walaalayaal ahdaafta aan u socno antaan bisema rasaalada aan wadno antaan bisema jihaadka aan wadno halkaan kuma eg halkaan kuma eg qof kasta markaan dadkaan saan u socdo halkaan maraayo ilaa ay ka imaanayso geerida waa soconayaan hataa yaatiya kal yaqiin annagana inaan u taagno intii oo mashahaad ilaah inaga siinayo ama aan wakti kale iyo si kale aan u noqonayno inaan taagnaano walaalayaal inaan taagnaano aan sabarno aan dulqaadanno adduunkan haddii aan gurigan ku noqnoqono intaan aan joogno ama sariirta aan jiifno saanba waqti ugu soconaya waqti ugu dhammaanaya marka taas inaan ku dadaalno jazaakum allahu khayran xafladdii iyo dacwadii iyo hooshii aan wadnay ma dhammaanaysee waa sii soconaysaa meel kuma ekaanaysee laakiin wakhtigii aan qabsanay hooshii socotay halkaan baan ku soo gebagabaysanaynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ballan qaaday in xamlooyinka dacwatul aryaafka ah ee noocani oo kale ah ay sii wadi doonaan si bulshaweynta ku dhaqan deegaanada miyiga ah loo gaarsiiyo towxiidka iyo aasaasiyaadka diinta islaamka jazaaka allahu khayran walaalka bukhaari iminkan waxaad kusoo dhawaataan warbixin ciwaankeedu yahay cudurka kansarka iyo calaamadaha lagu garta waxaa inoo soo diyaariyey walaalkeen cabduqaadir rabbaani xanuunkan kansarka ayaa dunida ka noqday midka loogu hadalhaynta badan yahay ee caalamka waa cudur dilaa ah amaba lagu tilmaami karo laayaan xabaaraha uu ku socda aawadeed warbixin ay soo saartay hay-ad gaaleedka lagu magacaabo w h o bishii saddexaad ee sannadkan labakunshaniyolabaatanka ayaa waxaa lagu sheegay in dadka u geeriyooday xanuunkan dunida ay gaarayaan ilaa iyo toban milyan intii u dhexaysay labakunshaniyolabaatanka ilaa labakun iyo labaatan isla hay-addan iyo mid kaloo lagu magacaabo i a r c ee laga soo gaabiyey international agency for research on cancer ayaa warbixin ay daabaceen sannadkii tegay waxay ku sheegeen in dadka u geeriyooday xanuunkan kansarka tiradoodu ay gaarayso sagaal dhibic toddoba milyan marka loo eego adduunka oo dhan isla sannadkaas waxaa hoosta laga xariiqay in labaatan milyan oo dad ah ay la xanuunsan yihiin xanuunkaas kansarka gaar ahaan soomaaliya tirakobyadii u dambeeyey ee laga sameeyey waxa ay sheegayaan xogaha lasoo uruuriyey ee ku salaysan tirakoobka dadka qaba xanuunkaas sida ay ogaadeen international agency for resege on cancer ee loo soo gaabiyo i a r c iyo sidoo kale w h o kiisaska kansarka sannadkii labakunlabaiyolabaatanka waxa uu gaaray toban kun lix boqol kow iyo siddeetan qofood isla sannadkaas dhimashadu waxay gaartay siddeed kun soddon iyo siddeed sidaas oo ay tahayna tiradu intaas way ka badan kartaa inkastoo dhakhaatiirtu aysan odhan karin waa cudur meel un ku dhaca haddana waxaa heshiis lagu yahay in cudurkan uu ku dhaco jidhka oo dhan maadaama xanuunkan uu asalkiisa salka ku hayo sal fasaad sameeyey ama unug sameeyey korriinshiyo xaddhaaf ah kaasoo saamayntiisa ay khatar gelisay tobannaan malaayiin soomaali ah oo ku kala nool gobollada dalka si kastaba ha ahaatee waxay dhakhaatiirtu sheegeen in uu jiro goobo halis ah oo marka uu ku dhaco keena dhimasho deg deg ah sida uu ka dhawaajinayo doctor maxamed cabdi gaboose marka kansaradu xaggee ku dhacan waan idin sheegay kuwa ugu badan baan matal idin sheegayaa ragga waxaa ugu badan ya kan kaga dhaca macdanta ragga ee prostatka loo yaqaan baa ugu badan dumarkana waxaa ugu badan kan naasaha ku dhaca laakiin labaduba waxaa ka badan oo geerida uguda faraha badan geysta labaduba waxay xoog iyo xoog u qabaan kan sanbabka iyo kan walamidka saxarada meesha laga saxaro labadaas baa labaduba yaa ay u dhintaan xoog loogu dhintaa noocyada ugu badan ee kansarka adduunka ayaa la sheegaa in uu yahay kansarka naasaha kansarka sanbabada kansarka beerka kansarka mindhicirada kansarka qanjirka brostetka ee ragga ku dhaca marka la jooga soomaaliya nuucee ayaa ugu badan ee ku dhaca dadka soomaalida maxaase calaamada ah oo lagu garan karaa waxaa su-aalahaas jawaabahooda inoo sharaxaya doctor cadnaan cabdalla oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed dalka soomaaliya shanta kansar ee ugu badan inay kala yihiin hadda ugu horeyn kansarka ku dhaco hungurigaoo kale kansarka hunguriga ku dhaco bulshadeena aada ugu badan yahay kaas ahaan dadka ka yimaado baadiyaha oo aadka u isticmaalo waxyaabaha kulul shaaxa kulul baastada kulul wax walba kulul oo la geliyo hunguriga dhibaato weynay ku keentaa way gubanaysaa meesha way gubanaysaa mar labaad mar saddexaad dhowr maray gubato dabcan meel walbo nabar ka samaysma waxaa ku dhacaya haaraa ku dhacayso haaraa ka samaysmaya derbiga waxaa isbeddel ku dhacayo dahaarka hunguri mareenka kadibna halkaas kansara ka samaysmaayo badanaa da-da lagu arki karana waxaa ka mid ah da-da sodomeyada iyo wax kor kaga sii badan waxyaabaha markaas qofka isku arki kara waxaa ka mid ah candhuuf fara badan ama dhareer fara badan oo aad usoo laalaabanayo qofki inuu baabao calaamadaha ugu horeeya laga arki karay kamid tahay qofki inuu baabao hungurigana uu laqi waayo kaas ahaan waxyaabaha adag ay ka bilaabataa hilibka iyo cuntooyinka adadag rootigo kale inuu laqi waayo kadibna cuntooyinka jilacsanaa mashaarida iyo loo yimaado kadibna ay gaarto ugu dambeyn inuu hunguriga dhan xirmo oo qofka wax dhan uu laqi waayo taasna ay ku keento nafaqdaro jirkiisa inuu baabao miisaankiisa inuu dhaco yani calaamadaha kansarkan ay toos uga soo baxaan wayna adag tahay makusii dheeraanano qodobka labaad waxaa waaye kansarka beerka waxa ugu horeeya ugu badan oo bulshadeena uu kula dhaco waxaa waaye noocyada kala duwan ee cagaarshowga nooca ba loo yaqaano ama hebatitis b iyo nooca ca loo yaqaano ama hebatitis c labadaas nooc oo bulshada wacyigooda uu runtii aada u hooseeyo layska baarin xilliga guurka xilliga dhiig isku shubidda xilliga la isticmaalayo meelaha caadi dhaqameedka loo aado dhammaan meelaha laga qaaday kamid tahay ummaddeena soomaaliyeed qaas ahaan dadka ku nool dhulalka beeraha laga tacbado dadka ku nool iyagana waxaa ku keento waxa la yidhaahdo maado ka samaysanto cuntada marka ay duugaan dadkaas waxay sameeyaan xilliga aaranka cuntada dalaga markuu usoo baxo qaas ahaan masagada iyo geleydoo kale dhulkay ku aasaan kadibna markay dhulka ku aasaan xilliga la gaaro abaarta ayay dib ula soo baxaan si caruurtoodii eheladooda markaas iyaga nafsadooda ugu quudiyaan marka waxaa dhacayso muddadaas dheer ee cuntada kaydsan tahay toxin ama sun ayaa ka samaysmayso suntaasna waxaa loo yaqaanaa aflatoxin waxayna halis ku tahay markaas ay dhaawac u geysataa beerka ugu dambeyn waxay isku bedelaysaa kansar taas marka nooc walba ay ahaato da-da dhalinyartana waa lagu arkaa dadka waaweynna waa lagu arkaa balse xilliga qofka uu weynaado ayay soo baxaysaa kansarka ama dhaawaca la arkaya sidoo kale doctor maxamed cabdi gaboose ayaa tilmaamaya waxyaabaha kale ee keeni kara xanuunkan kansarka ee ummadda soomaaliyeed halista geliyey sababaha mid waa tobaakadaas weeye waxaa kaloo ka mid ah kiimikada kiimikada dawaanida idiin sheegay ama ha riijeeyo ama god ha ka sameeyo ama wuxuu ismaryo ha ahaadeen ama wuxuu maaragtay cabay ha ahaadeen dawooyinka ha ahaadeen waxay doon ha ahaadeen wax kiimikaa oo jirkiisa galay ayaa iyana kansarka keena oo ku dhaca maantayto kansarka ku dhaca maqaarku wuxuu ku jiraa kantarada ugu badan ee maantayto yurub iyo magaciisii aafeeyey buu ku jira waayo waxaas oo macdan maxaan dhaha kiimika ah oo dawo ah oo aan cunayno oo wada dhacay wax walbana waa lagu soo samaynaya ganacsigaan idin waa fasahaadkii dhulka bini aadamkii baa is aruurinaya is dilaya halkuu xabad kugu dili lahaa wuxuu kugu dilayaa waxaa kaloo sameeya oo maxaan dhahaa riskiga ka mid ah environmentga markaan arko khamriga laakiin khamriguna wuxuu ka mid yahay kansarada kuwa badan keena kuwa walamad ka ahaado ha aabininina tobaakadu inay sababka ku eg tahay dhiiggaa raacaysa meel kastoo kaloo jirkaana kansar bay ka samaynaysa ee ha u qaadanina sababka keliya inay inay tahay wixii jirkaaga soo galaa meel walbay geenayaan gabagabadiina dadyowga ku kala nool qaaradaha kala duwan ee dunida waa ay ku kala duwan yihiin xaddiga xanuunkan kansarka ah iyo sida uu saameeyey aasiya qiyaastii boqolkiiba konton iyo siddeed ayay dhimashada kansarkaa ka maraysaa halka afrika ay iyana qiyaastii ka tahay dhimashada boqolkiiba toddobo halka qaaradaha yurub iyo ameerika ay yihiin waddamada ku jira heerka badbaado ee cudurkan haddana sidaas oo ay tahay waxay la daalaadhacayaan xanuunkan kansarkaa oo ka luminaya dhaqaalo badan haddaba dhegaystow labadan tallaab u qaado ka hortagga xanuunkan kansarka in aad cunto cunto caafimaad leh iyo in aad hesho ogsijiin badan oo gubta kansarka sidaa darteed waxaad u baahan tahay jimicsi iyo cunto caafimaad leh oo aad cunto ee dalaga waddankaaga jasaaka allahu khayran walaalka rabbaani guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inuu suurtogeliya oo aan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalaha iyaga muslimiinta waad kumaadsantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala hadinka ajarsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadkum mubarak